بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين باب ما يقول إذا أصبح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والحمد لله كله لا إله والحمد كله لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه النشور وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى, وأمسى الملك لله والحمد, والحمد كله لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه المصير وحليه بابي هاي qofku wuxuu odhanayo marka waagu uu beriyo waxaa ku sii ladhan iyo marka galabtii ay noqoto waagu markuu beriyo ee subixii ay noqoto ee qofku gurigiisa uu ka soo ambabaxayo iyo galabtii markay tahay casar casarka wixii ka dambeeya ilaa maqribka ka horeysa ducadu akhrisanayo qofka muslimka ahi inta badan xaaladihiisa oo dhan wuxuu ku jiraa dikri dikrigu waa laba qayboodoo midna waa dikri furan oo xilli kasta qofku uu dikrin karo oo xilli iyo wakti iyo saacad gaara aan ku ekayn midna waa dikri xilli ku qaydan oo macno gaara samaynaya waa kan oo kale qofku markuu waagu beriyo marka cadceeddu ay soo baxdo marka galabtii ay noqoto markuu sii seexanaayo markuu soo tooso marka suuliga uu gelaayo marka gurigiisa uu gelaayo suuqa markuu gelaayo daabadda markuu fuulo ama gaadhiga markuu fuulo mid kasta waxay leedahay duca u gaara yani tallaabadii la qaadaba markaa tani waa qayb ka mida dikriga muqayadkaa dikriga xaaladaha gaarkaa ku saabsan amba ku habaysan waa marka waagu uu beriyo subxii ee qofku uu suuqa soo gelayo iyo galabtii can abi hurayraa radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi kaana الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa asbaxa marka waagu uu beriyo qaala mid idhaahda asbaxnaa wa asbaxa almulku lilaah asbaxnaa waanu waa beriisanay waagii baa noo beriyey wa asbaxa almulku lahaanshiyo oo dhanna waxa waagu ugu beriyey lilaahi ilaahay wax walbana ilaahay baa iskale waagu wuxuu beriyey isagoo wax kasta ilaahay uu leeyahay waalxamdu kulluhu lilaah mahad dhammaanteedna ilaahay baa iskale laa shariika lahu cid wax lala siiyaa ma jirto caafimaad qabkaa iyo fikirka iyo diinta iyo hamiga qofku uu ku soo baxay wuxuu leeyahay qofku calooshiisa wuxuu ka leeyahay ducaduna ay caddaynaysaa awooddaas ilaahay baa bixiyey fikirkaa ilaahay baa bixiyey caafimaad qofkaas iyo caqligaa ilaahay baa bixiyey ilaahay cid la wadaagtaana ma jirto laa shariika lahu laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro isaga mooyaane wa ilayhi xaggiisa annushuuru la iska soo saaray iska soo saaritaankuna xaggiisa ayuu ahaaday waidaa amsaa marka galabtii ay noqotona qaala wuxuu odhan jiray amsaynaa galab bay noo noqotay wa amsa almulku lilaah mulkigii iyo lahaanshiyaha dhammaantoodna ilaahay baa isagoo ilaahay mulkigiisu uu dhammaystiran yahay ayay galabtii soo gaadhay walxamdu lilaahi walxamdu kulluhu lilaah dheh maxaanku dhahdaa mahad dhammaanteed ilaahay baa iska leh laa shariika lahu cid wax lala wadaajiyaa ma jirto laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudaa ma jira isaga mooyaane wa ilayhi almasiir xagga loo laabanayo iyo aayaha kama dambaysta ahi xaggiisa weeye xadiiska lafdiga noocan oo kale ah dacfi baa ku jira laakiin macnihiisa guud waa saxiix asbaxnaa waasbaxa almulku lilaahi walxamdu lilaahi laa shariika lah laa ilaaha ila allah wa ilayhi almasiir siiqo noocaas oo kale ayaa saxiixa amba asbaxnaa waasbaxa almulku lilaahi walxamdu lilaahi laa shariika lahu wailayhi nushuur riwaayaad noocaasa ayaa jiro maaragtay sugan laakiin qaabkan uu isugu wada yaallo sugnaanshiyaheeda waxbaa ku jira laakiin macnihiisu waa macno saxiixa oo lafdiga sana isu raaraacsan alfaadanoo wada saxiixa laakiin mid kastaaba meel gaaro uu ku jiro ayaa sugan macnaha guud wuxuu tilmaamayaa qofku markuu waa beriistay waagu uu beriyo waxa uu ka dhigan yahay sidii qof dhintay oo soo noolaaday oo kale qof dhintay oo soo noolaaday oo kale waxaa la yidhaahdaa annawmu miitatun suqraa wاlmowtu nawmaة kubra dhimashadu waa hurdo weyn waa qof in badan seexanaya wakti dheer sanawaad hurdaya dhimashadu waa hurdo weyn hurdaduna waa dhimasho yar waa dhimasho yar yani markaa qofka hadduu dhinto waxay ka dhigan tahay naftiisu way ku daysay dabeete ilaahay baa usoo celinaya cidda uu doono qaarna de saasayba kuba dhintaa ma hebel isagoo caafimaad qabu seexdayo mabuu soo kicin masoo maad maqal way sii socotay un markaa hurdadu waa dhimasho yar qofka takaaliiftii o dhan baa laga dulqaaday wax alla wax loo qabsanaya ma haddii intaa isagoo hurdo hadduu iska dhaqaaqo hadduu wax sameeyo loo xisaabin maayo qof dhintay buu ka dhigan yahay marka waxaa la yidhi laa ilaaha ila allahu wa ilayhi nushuur waxaa laga soo qaaday dadkii oo intay dhinteen xabaalaha laga soo saaray so nushuur maaha waa soo saaritaanka soo maaha yani waxaa munaasab isku ah hurdadii iyo nushuurkii markii qofku uu galabaystayna wuxuu kusii socdaa habeenkiiyo wuu seexanayaa waxay ka dhigantah xaggii geerida inuu sii socdo wa ilayhi almasiir xagga la qabanaya loo jeedaana waa xagga ilaahay marka munaasabaddu waxay tahay qofka waxaa la xasuusinayaa geeridu inaanay ka fogeyn afar iyo labaatankii saacadood inuu qofku xilliyada qaar dhinto oo dhimashada weyn uu ku xasuusto soo toositaanka isagoo cusub oo wax alla wuxuu soo maray aanu ogeyn xaal meeshu xalay ta maray aanu ogeyn markuu soo toosan inuu ku xasuusto marka xabaalaha laga soo bixi doono marka qofku uu sii seexanayana uu xasuusto marka naftu ay ka bixi doonto marka waa xaalad kala guura oo cajaa'iba markaa qofku inuu ducaysto xilligaasoo aanu iska soo kicino ri wallaahi waa intu iska jimicsaanu sida waraabaha dee aanu soo faaqsan oo keliya loo baahan yahay uu ogaado meeshu ka soo noqday dhimasho yar inuu ka soo noqday markuu sii seexanayana wax iska caadiya inuu gelaya raaxa inuu gelaya inaanu u qaadane inay wax kastaa dhici karaan qofku uu dhiman karo nafti ay soo noqon kari waayi karto marka mar walba qofku inu leeyahay xasuusnada markaad sii seexanaysana digri ku seexo soo tooskana ku soo kaco ku soo toos baabu man dacaa fii hayrihi min min adducaa qofka si kale isaga ducaysta yani duco iska furan baa loo jeedaa yani tan baabkan hore wuxuu u dhigan yahay ducooyinka muqayadka ah ducooyinka ku ku suntan meel gaara saan kuu sheegayay galabtii subxii seexashadii soo toositaankii suuqa soo gelitaankiisii meel gaara ku isman iyo qofku ducooyin iska furan halkan bay meel yar kaga jirtaa meel yar bay kaga jirtaa ee waynu gaari doonaa haddii ilaahay ka dhiga baabun wuxuu baabu yahay man dacaa fii hayrihi min adducaa taa midaynu soo sheegnay waxaan ahayn qofku inuu isaga ducaysan karo oo ducada marnaba qofku aan loo diidanayn can abi hurayraa radia allahu tacala canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu اllahi salى allahu alayhi wasalam rasuulku wuxu uhi ina alkariima bna alkariimi ibna alkariimi ibni اlkariimi yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim khaliil الraxmaan tabaaraka wa tacaala ninka kariimnimada iyo nasabnimada afar jeer ka tirsaday waa yuusuf waa kariim ibnu kariim ibnu kariim ibnu kariim waa afar nebi isaga aabbihii awowgii awowgiisa labaad intaasiba waa ambiyaa waxaana ugu dambeeya nebiy llaahi ibraahim calayhi salaam oo ah afdal اlambiyaa bacda muxamedin calayhi salaatu wasalaam nebiy llaahi moxamed alayhi salaatu wasalaam marka laga yimaado ambiyada ka ugu fadliga badan le markaa haddii waxay ka dhigantah haddii qof uu ku abtirsana haddii uu qof ku faanaya abtirsiin uu ku faani lahaa oo qofkaasi anigaa laandheeraa iyo abtirsiintayd iyo silsiladeeda fiican ay macno u samayn lahayd ninkan baa loo ogol yahay rasuulka alayh salaatu wasalaam su-aal baa la weydiiyey waxaa la yidhi man akramu nnaas dadka yaa u sharaf badan markaasaa wuxuu yihi yuusuf baa u sharaf badan markaasa la kaa kumaanaa weydiin waxay u jeedaa mogta in la dhaha qabeesha heblaayo ee addooniya mogtay markaasaa wuxuu ku yihi waxay dhahan kaa kumaanaa weydiin haddana maxay weydiinaysaan waxaa u sharaf badan kaugu kaugu alla kacabsiga badan leh dee miya kaa kumaanaa weydiin markaasa wuxu uhi ma beelaha carbeed ba ay weydiinaysaan haa dadkooda ugu wanaagsan jaahiliyada ayaa ugu wanaagsan islaamnimada haddii ay fahmaan marka maxay kusoo ururtay uun waa fahamkii islaamka iyo ku camalfalkiisi markaa kariim haddaa maqashaan bui ninkaasi waa kariim waa yuusuf calayhi salaam waa nebi ina nebi ina nebi ina nebi afar buu tirsadaa qaala wuxu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam low labistu fi sijni maa labisa yuusuf nabiyullaahi yuusuf intuu ku jiray jeelka haddaan ku jiri lahaa uma jaaani daaci dabeete mkaa baaqa yeela ka soo bax wuu iman lahaa la ajabtu waan yeeli lahaayo horaan uga soo bixi lahaa maan sii farfadhiyeen meesha meesha jeelku waa si kadeed moogtay marka haddii maanta lagu xidhad habeen u hoyato gebigaagu diiqad taxaan waryaa marunkaa saaro ilaaha yaqaana nebiyullaahi yuusuf intoo la xidhay oo dee adyad iyo kibir lagu xidhay iyo dembi aanu gelin ayaa lagu ilaaway markaasuu muddo xidhnaa markaasaa loo yimi markaasaa la yidhi iska soo bax sui soo bixi maayo maxaa laygu xidha ila waa layceebeeyey soo maaha waa waxaa imika loo yaqaana radd lictibaar waa layceebeeyey waxaa laygu yihi gabadhii gurigeeda aad joogtay reerkii abaalka ku gale soo korsaday gabadhii gurigeeda aad joogtay baad kursatay baa laygu yihi igumanay caddaan de halaygu caddeeyo soo bixi maaye soo bixi maaye halaygu caddeeyo markaasugu taasu leeya b wuxuu leeya anigu waan ka duwanahayo haddii la odhan lahaa iskaga soo bax meesha waan iskaga soo bixi lahaa buuri laakiin nabiyullahi yusuf halkaa uu iga fiican hadeeg law labisa law labistu fi sijni maa labisa yuusuf dhowr sano ku jiray meesha haddana waa timir labaad lagu celiye waa la soo dayay haddana waa lagu celiyey mar labaadkii maxaa ku dhacay waaba lagu ilaaweyba khalaas ila nin reer daba socda iyo abti iyo walaal iyo aabbo iyo inankiibaa meeshana iyo ma jirto waxaas waa nin iska markii horeba banaan laga soo helay reerkii haystay ee daba socon lahaana waaba reer ka xidhayba reer caadiyana maahe waa reerkii meeshaba haystay waa boqorkii iyo gabadhiisii ya waa gabadhii koobaad maxaa ladhaha marwada koobaad marwadii koobaad baa haysato cid ka daba hadli kartaa ma jirto waaba lagu ilaaway meesha khalaas ilaahay muxuu bixiyey marka ilaahay faraj kuu furayo meel kuusoo kuusoo meermeeri maayo moogtahay waxba waayi maayo ilaahay ilaahay wuxuu sabab uga dhigay riyo boqorkii unbaa khaaratu billahi istaagay wuu seexdaa wuu riyoodaa uun haddana wuu seexdaa wuu riyoodaa uun waa balaa ayadanka hortaagan waa maxay culimadu waxay leeyihiin inii araa fi lmana maxay ahayd aayadda qur-aanka ahayd suuratu yuusuf inii araa fi lmanaami sabca baqaraat inii araa waa ficil mudaaric inii araa waa ficil macnaheedu waxa weeyaan waa waxa weeyaan waa wax socda maaha mar inii ra'aytu ma hal mar baan riyooday maaha waxay ka dhihin riyadan baa soo noqnoqotay mar buu riyooday habeen wuu iska soo kacay haddana habeen labaad buu seexday wuu riyooday wuu soo kacay markaas riyada khadyaan buu ka istaagay mesha waxbaa laga wadaaye dabeete waa tirada yaa riyooyinka yaa fasir yaqaana waa tii cidhi garan weyda ninkii berigii meesha kaga yimi ee uu kuli war haddaad meeshii qabo dadka iyo xasuusi udkurnii cinda rabbika a kii iskaba ilaawey kii baa yidhi allahi anaa garanaya nin beri aanu wada xidhnaan jiray oo meesha jeelka ku jiray baa mar aan riyoonay noo fasiray oo riyadu fasiray sidii u dhacday dee bal doonaa la yidhi marka waa ti markaa loo yidhi nabiyullahi nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam macnaha waxa loga jeeda waxa weeyaan marka ilaahay faraj kuu furayo wax ilaahay ku weyni ma jiraan fikir fara badan iyo abaabul iyo qaab iyo xagga iyo xagga tag iyo is ilaahay ma leh wax meel aan wax yar oo basiida ee sabab ku noqonay nabiyullahi yuusufkii meesha laga- lagu ilahay maxaa sabab u noqday riyo riya lagu soo daayey riya lagu soo daayey markaa rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay haddaan joogi lahaa haddaan anigu intaa uu ku jiri lahaa aan ku jiri lahaa dabeete lay iman lahaa oo soo bax la odhan lahaa waan soo bixi lahaa ismaan geejiyeen waxay ka dhigan tahay qofku weliba hadduu qof yahay magac leh haddii wax macquula loo xidho hadda sheekhu dhegeyso haddii wax macquula loo xidho oo gardarro loo xidho oo mabaadi iyo caqiide loo xidho inaanu tawaawicin inaanu tawaawicin ayaa la doonaya yaani hadda jeer kelmadda xaqa ah iyo mowqifka shariifka ahi waxay leeyihiin dariiba waxay leeyihin dhibteeday leeyihin markaa qofku dhibta ka iman karta mowqifka adaga uu qaatay waanu taxamulaa waana u sawiranta waxaan sameen waxaasaa ka iman karaa waxaan kalaa ka iman karaa aswa ulixtimaalaat yacni maxaa ka iman kara ee ugu fog in lagu dilo in lagu xidho qofku markaa niyadda waa inu ku haystaa mowqifka uu qaadanaya waxaa ka dhalan karaa haddii mowqifkii isaga uu qaatay uu ka fi oo uu ka fikiray wixii ka dhalanaya wixii ay dhacaan jeelaa ka soo dhex abaadin adkayso inuu waad ugu tala gashay baashii kelmadiisa ma odhan hebelow waryaa tollaay waar kii maxaa ugu tegi weydeen suldaan ka kac meesha waar hebelow lacag soo ururi waxaas waa nacasnimo haddii aad marka hore u badheedho qadiyad wuxu ay tahay oo qadiyadda aad jeel u gasho iska dhex fadhi nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam waa buu diiday ba soo bixi maayo buuri ha laygu soo caddeeyo hadda muddu sanawaad ku jiray meesha sanawaad oo dulmi u xidhnaa wuxuu ihi soo lama xidhin ha waa la ceebeeyey igu soo caddeeya waxa lagu xidhay id jaa'ahu rasuulu faqaala irjic ilaa rabbika markii rasuulku uu yimi kii la soo diray yacni ee la yidhi soo bax qaala wuxuu ku uhi irjic ilaa rabbika kii ku soo diray iyo waa qofkii ku soo diray u tago ku noqo fas'alhu waxaad weydiisaa maa baalu niswati maxay u jeedeen dumarkii allaatii qaطacna aydiyahunna kuwii gacmaha iska jarjaray ee dee nabiyullaahi yuusuf ku indhadaraandaray sababtooda iyo macnahooda soo weydii ina rabbii bikaydihinna caliim ilaahay baa waxay dhagrayeen iyo mu'aamaradooda ilaahay baa ogaaye soo weydii maanaa markiiba muhabso o dhan muu soo boodine wuxuu hi ku noqoo anigu inaanan waxba samaynin soo caddeeya oo haweenkii meesha fadhfadhiye gacmaha isjaray inay ahayd mu'aamarad lay sameeyey kala soo caddeeyo hadda waa soo baxday waraxmat ullaahi calaa luut nebigu calayhi salaatu wasalaam martaa wuxuu ku dhaafay nabiyullaahi yuusuf yani qisatu yuusuf fii suurati yuusuf waa qiso la yaab leh ilaa maa iyo haddaa wax laga qoraa intaasoo caalim baa wax ka soo qoray kutub fara badan baa laga alifay ilaa maa iyo maanta ayaa nin kastaaba halka uu doono ayuu ka daraasiyeen ma tarbiyadda ma caqiidada ma hal adayga ma jihaadka ma muqaabalatu suldaanba ma sabirka ma waalidu naxariisiga ma waalidka ubadkiisa inuu kala jeclaadaaba intaas iyo konton mawduuc ayaa ku jira ilamaa iyo maanta ayaa dub loo akriyaa haddana waxaa laga akriyaa jaanibka ijtimaaciga cilmi nafsiga arrimaha maamulka iyo mulkiga ninba meesha uu ka yaqaano nabiyullahi yuusuf suuraddiisa uu ka soo galaa maamul maamul maamul wanaaggii baa ku jira dulqaadkii baa ku jira lama qiyaasi karayo markaas suuraddaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam in yar ka soo qaatay wa min raxmat illaahi calaa luut waraxmat ullaahi calaa luut luut nabiyullaahi luut calayhi salaam allah u naxariisto riwaayadka qaarna waxay tilmaamaan yakfir allaahu liluut nabiyullaahi luut ilahay dembigiisa ha dhaaf rasuulku waxbuu soo wadaa in kaana la ya'wi ilaa ruknin shadiid waxa uu ku tiirsanaa rukun adag id qaala liqowmihi markuu ku lahaa tolkiisa qaala low anna lii bikum quwatan aw aawii ilaa ruknin shadiid alla maanta maan awood idiin hayo ciidan iyo col aan idin geliyo oo aan isku caabiyo maan haysto aw aawi amba maan ku tiirsanaado ilaa ruknin shadiid rukun adag beel adag maan ka soo jeeda oo idfaacda yacni anigoo soo jeeda oo soo fadhiya oo indhahaygu ay shan yihiin martidaydiiyo maydinaan dhaafteen oo maydinaan weydaarateen rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay nebiyullaahi luut intaasi way seegtaye rukun adag buu ku tiirsanaa oo waa iyo waa ilaahay waa ilahay waxaa loo jeedaa ha u fahmina nebiyullaahi luut ilaahay inuu ilaawey ee wuxuu ka hadlayay macaayiirta iyo maqaayiista ibni aadamka ibni aadamku si ay u fikiraan iyo waxay wax ku miisaamaan buu ka warramaye nebiyullaahi luut wuu ogaa wuu aaminsanaa ilahay inaanu dayac ahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waraxmat ullaahi calaa luut luut ilaahay ha u naxariisto amba ilaahay ha u dembi dhaafo in kaana la yawi ay kaana yawi ilaa ruknin shadiid wuxuu ku tiirsanaa rukun weyn id qaala liqowmihi markuu tolkii ku lahaa low anna lii bikum quwatan alla awood maan idiin haya maanta aw aawi ilaa ruknin shadiid amba rukun weyn maan ku tiirsanaado nebiyullaahi luut kamuu dhalan qoomka loo soo diray qoomka loo soo diray kamuu dhalan famaa bacaa allaahu bacdahu min nebiyin ilaahay ma soo saarin nebiyullaahi luut dabadii nebi ilaa fii harwati qowmihi ay fii kasrati qowmihi wa fii manacati qowmihi waxa ilahay uu ka soo saaray intii dambe oo dhan qoomkiisa reerka ugu badan ama reerka ugu xoogga badan amba reerka ugu dhiidhiga badan aharwa asalkeedu waa hantida hebel waa sari bimacnaa waa hantiile waa nin xoola haysto hani ah markaa fii harwati qowmihi qoomkiisa reerka ugu faraha badan leh ee ugu xooga badan leh ee ugu magaca dheer ayuu ilaahi subxaana wa tacaala uu ka soo saari jiray waxaa meesha laga qaadanayaa qisooyinka amba qisooyinka qur-aanka ha ahaadaan amba qisooyinka sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ku sugan ha ahaadaan amba dhacdooyinka caadiga ha ahaadaane inay ka furan tahay in la faalleeyo in la faalleeyo oo dhinacyo kale laga istaago yani siday u dhacdayna waa shay siday u dhacday fasiritaankeeduna waa shay qisada lafteeda in wax laga qaato wax lagala soo dhex baxaana waa shay kale markaa nebiyullaahi luut iyo nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam waa laynooga sheekeeyey soo maaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuma ekaysan oo qura qisadii iyo werinteedii iyo timinteedii ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dhaadhacay inuu hoos u sii eego oo uu macneeyo u faalleeyo oo faallo uu ku darsado nebiyullaahi luut iyo iyo nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam qaala muxamedu muxamed wuxuu ihi maxamed ibna camar ibnu calqama wuxuu yidhi aharwatu alkasratu wاlmanca waa reerka ugu faraha badan iyo reerka ugu caabiga badan leh ee de aan agtooda lasoo mari karin maanta adduunka haddii loo soo diri lahaa nebi yaa laga soo saari lahaa dee maraykan dhe maraykan ba mise waa yurub ya mise waa soomaalida soomaalida sakaraadka soomaalida nebi makasoo bixin habaad u maranaysa isagii somalida cagtaa la marin lahaa xabaday kamay hadheen nasmaayan baab الناخلة من الدعاء أي المنخولة من الدعاء فاعلة بمعنى مفعولة الناخلة من الدعاء أي الخالصة أي كريمة الخالصة من الدعاء الدعاء خالص كه فقف إلهي وبريا أيو إلهي إنه خالص كريمة ووحو البوكرة واسكحره وإلهي توسو بريو نيدنا أي كتهي ربنا أي كتهي خالصنا أي كتهي عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان الربيع يأتي علقمة يوم الجمعة عبد الرحمن بن يزيد وارددي عبد الله بن مسعود قال وحري كان الربيع ربيعها ربيع بن خصيم بن عائد أبو يزيد الثوري يأتي علقمة علقمة يمتر يوم الجمعة ما لنت مع صدح ضبا وحي أهايين أرديدي عبد الله بن مسعود أرديدي عبد الله بن مسعود أرديدي قوة وينيد أي أهايين marka wuxuu yihi cabdiraxmaan baa wuxuu leeyahy rabiic ayaa calqamo u iman jiray maalinta jimca wuu soo booqan jiray dhaqan wanaagsan bay ahayd oo dadka hore ay lahaayeenoo inaku aynaan lahayn yani qofku jadwalkiisa iyo barnaamijkiisa waxaa ku jiray inuu dadka asxaabta ay yihiin ama walaalaha ay yihiin inuu xilli soo booqdo hebel maalintaa u tag hebel soo eeg hebel ka wardoon hallow ariyaa hebel maalmahaas kamina war hebel kumaan soo garaacine sawxaalkaagu ma wanaagsano telefoonkaas waxba kaa qaado waajibkaa gudi maayo kaas tegitaan iyo socod baa loo bahan yay in qofku u tago maalin kastoo jimcaha buu iman jiray yacni muslimiin guudna way isku ahaayeen isku ardayna way ahaayeen oo asxaab bay ahaayeen dad isku mustawaa oo culimo ah ayay ahaayeen culimadu had iyo jeer soomaalidu ceeb bay leedahayo dadka isku nooca ismayna buuxiyaan dadka isku nooca ismayna buuxiyaan maarag dadka had iyo jeer isku leefalka ah ee isku waxa ahay way kala meermeeraan hataa aad uma saaxiibanna ogtiin mooyaane culimadaba ka soo bilow maxaana iga soo eegeysaa culimadaba ka soo bilow salaadiinta ku xigsii tujaarta ku xigsii dad walbo isku nooc waa nooca ismayna buuxiyaan waa la kala leexleexanayaayo meeshu mid yimaado ka kale dhulkaa ilaahay buu qabanay waa ceeb waa ceeb dadka hore caynkaa may ahayn dadka isku noocaaba isugu dhowaa dadka isku isku isku faylka ku jira dadka isku meesha ku jira ayaa isgu isugu dhowaa oo isku nooc oo iska warhayay oo dadkii iska xigay lakin imanka haddii sheek bartaada warka sheekh kale wuxuu ohanaya s sheek wel mutigan ha dee maya halkaa oo maarata saadan salaadisiyan waxaa odhanaysa ninkan culimadu ku kaxsiin idinsiin maayo laakiin waan waxaan ogahay aan diraaseeyey soomaalidu isma idhabuuxiso dadka isku noocaahi isma jecla isma jecla magacyaiyo waxbaa isjiiraya baraysooyin baa istaabanaya marka waa ina kala leexleexdaan waa ina kala meermeeraan laakiin casharkan wuu ka duwan yahay kaas rabiic calqamo u iman jiray waxaa ka sii daran cabdiraxmaan ibnu yaziid calqamo iyo rabiicba wuu ka yaraa fa idaa lam akun samata haddaanan bartaa joogin markay isu yimaadaan haddaanan la joogin arsaluu ilaya cid bay iisoo diri jireen cabdiraxmaan waa nin yar isku mustawaha ahaadaan laakiin waa nin yar labaduba way ka waaweynaayeen waanay ka caansanaayeen haddii meesha aanan joogin cid bay iisoo diri jireen fa jaa'a maratan mar buu rabiic calqamo u yimi walastu samata anigoo halkii aan joogin anigoo aan la joogin calqama showdi markaa waa la soo waayey cid baa loo diray oo telefoonadee ma jiro oo dee hebeloo doono mefti xaafadii waan ka soo waayo halkii masaajidkiina ma joogo waa la soo waayey falaqiyanii calqamatu mar dambe ayuu calqame ila kulmay markay dee kulmeen jimcihii isu yimaadeen jimcihii kulankoodii kadib ayuu calqama ila kulmay wa qaala li wuxuu igu yidhi alam tara maa jaa bihi rabiicu rabiic maanta tuulay mama maqasho rabiic maanta tuu ila yimi dee maadna la joogine jimcihii tuulaymi ma maqashay qaala wuxuu yihi alam tara akara yani waa hadalkiisii wata calqama calqama wuxuu yihi rabiic wuxuu igu yidhi rabiic wuxuu kelmadu kaga yaabay rabiicuu sheegaya wuxuu yihi rabiic alam tara akara maa yadcu nnaasu wamaa aqala ijaabatahum miyaanad arag dadku intay ducaysanayaan farabadnaanteeda alam tara akara maa yadcu nnaasu ay alam tara karata ducaaءi الnaas wamaa aqala ijaabatahum waqilata ijaabatihim dadku siday u ducaysanayaan farabadnaantooda aniyo maaragta haddana inta laga aqbala ay yar tahay ay yar tahay waxay isku qaban weyday dadku gacmuun bay kor u taagayaanoo aadna way u ducaystaan inta laga aqbalaana way yar tahay oo xilligaas oo kale ee muslimiintu waxay ku jireen taqallubaad siyaasiya yani maamulkii iyo boqortooyadii iyo nimankii ulaada ahaa iyo khilaafaad fara badan baa jiray niman dalamaho inkaar ku dhacday baa meeshii qabsada muslimiintu madaxa ka garaacaya arrinkaasi muslimiinta weligood ba u haystay marka wuxuu yidhi markaa dadka had iyo jeer la habaarayo nimankaa dalamada ah ee duqaada abay ayaa kow ka ahaa marka wuxuu leeya warn dadku waanay ducaysanayaanuun waxna laga aqbali ma waa goorma waa adiga asxaabta wadalika ana allaha laa ya waqaala lii la la wamaa aqala ij wadalika taasina waxay ku dhacday buu yidhi ana allaha laa yaqbalu ila anaakhilata min adducaa taas sababteeduna waxay tahay dadku waxay u ducaysanayaan looga aqbali waaye ilaahay waxaanu aqbalin ducada midda khaaliskaa mooyaane mid kale ma aqbalo ducada keligii ku socotay ilaahay dartii una ka ah mooyaane ducada wax kale ay weheliyaan xitaabo kale ay ku ladhan yihiin ilaahay ma aqbalo sidaasuu yihi ninka la yidhaahdo rabiic waa war aanan maqal buu u jeeda yacni haddana calqama ahay rabiic sidaasuu yihi kow dhe laakiin waa war aanan hore u maqal qultu waxaan ku yidhi haddana cabdiraxmaan ibnu yaziid ahay awalaysa qaala dalika cabdullah وعبد الله بن مسعود ساسو كلام يانا اوران ودي لودي يعني ربيع با سحن بو جيدا ربيع wax qaldan lama oorane sawki عبد الله بن مسعود sayna gu yiri maaha قال وحوري وما قال وعبد الله بن حوري قال وحوري قال عبد الله عبد الله وحوري لا يسمع الله من مسمع إلهي ما أقبله لا يسمع الله إلهي ما أقبله من مسمع مدك اسم قشينية دعابيسة mid dadka inay maqlaan doonaya walaa min muraa'in dadka mid istusaaya walaa laacibin mid iska ciyaaraya ilaa daacin keliya ilaahay warkan buu aqbalaa mid ducaysanaya oo yusabbitu min qalbihi amba yasbutu min qalbihi qalbigiisa ducada ka sugaya yani ducadu qalbigiisa ay ka soo go'day qaala wuxuu uhi fadakara fadakara calqamatu calqama wuu xasuustay arrinkii hadalkii cabdillaahi maalinta hore uu sheegay ayuu xasuustay qaala wuxu uhi nacam haa warkaas ugu jiraa cabdillaahi bn mascuud wuxuu uhi laa yasmacu allahu min musamicin walaa min muraa'in walaa laacibin ilaahay ma aqbalo qof dadka ismaqashiinay markuu ducaysanayo gurigiisa hadduu joogo ducaysan maayo hadduu ducaysan ducada kuma dheeraado laakiin taqwo hadduu yimaado uu ducaysanayo gacmahana kor buu taagayaa wuu iskhushruucsiinayaa laga yaabaa xataa ducada kor buu u qaadayaa si loo maqlo amba muuqaalkiisa ayuu wuxuu iska dhigayaa qof mutakhashica oo khushuucsan oo ooyaayo ay dhab ka tahay sidii dadku u arkaan inuu khushuucsan yahay waa musamiciyo iyo muraa'i mid dadka ismaqashiye iyo istuse isweydiiun adigu maaha ducadoo keliya gurigaaga markaad joogto cibaadaadka waxaad ku samaysa keligaa markaad tahay qol madow aad joogto cibaadaadka qaabkaad u samayso iyo masaajidka markaad timaado qaabka cibaadaadka u samayso faraq baa udhaxay mise waa isku mid la waa inakii cidina maqli mayseen ilaahan baa ina maqlaayeen ma isku mid baa mise way kala duwan yihin ka soo qaad way dhacdaa mararka qaar baa salaaddii cishay baad meel qabanaysa waa la kala mashquulaa salaaddii cishay baad tukan weydayba gurigaada tagta salaada cishay markaad keligaa gurigan ku tukanayso iyo markaad salaada cishay masaajidka ku tukanaysa lagu arkaya ma isku mid baa ma isku khushuuc baa ma isku qurux baa ma isku ilaalin baa mise way kala duwan yihin ta masaajidkaa wanaagsan maxaa wanaajiyey su-aashu waa taas maxaa wanaajiyey ta masaajidku maxay wanaagsanaatay dad baa jooga xaaji dadkii baa ku arkaya ha waa intaas inta laga carayna waa intaasun inta laga hordayaana waa intaasun qofku ciduu caabudayo waa ilaahay haddii bartan uu ku wanaajinaayo gurigiisana ha ku wanaajiya fii bacd اaxyaan hadda caynkan u kala duwan ummadii hore eg inaka waa saa sheeku sheekhana laha siiye bartan bay ka qurux badanta oo halkan bayna ku duca badanta oo halkan bay ku sunno badanta waxaa laga yaabaa markaa salaada aynu tukanno qofku sunnihiina wuu raacinaya wuu iska yar fadhiyaya wuu iska wardiyayaa dabeetana wuu ducaysanaya dabeetana wuu baxaya maasha allah laakiin guriga markuu ku tukado waa kaadee haye su-aashu waxay tahay maxay tani u qurux badnaatay farsamadaas maynu u baahana la heli maayo taa waa isla aad cid ad caabudaysa waa ilaahay uun oo suniin waa iska daynaysaa halkan baad ka wada waaa waa saxantay eeg haddaba waxa waxa qadiyaddu maaha een xisaab kale kuma jirto meesha waa qofku cibaadada siduu u arkayo iyo inta iimaankiisuu leegyahay dadkii hore waxay ahayd cagsiga inaga soo caynkaa maaha inaga sow guriga iyo masaajidka masaajidkaa qurux badan cibaadada cibaadada guriga ayaa ayaa yaro qaab daran iyagu taa way ka duwanaayeen qofku gurigiisa markuu joogo keligii uu yahay cidi aanay ogeyn oohinta iyo alla kacabsiga iyo salaad dheeraanta iyo quraan badnaanta waa laga yaabi jiray marka masaajidka ay yimaadaan salaadda dadku ay tukanayaan oo kale tukan jireen dadka wax alaale waxay kaga duwaye ma jirto oo salaadda caadigaa buu tukanayaa khushuucdeeduu ilaalinayaa rukuucdeeduu ilaalinayaa wuu ducaysanayaa si caadiya laakiin gurigiisa markuu joogo ducada halkan uu ku ducaysta mid ka badan salaadan salaad ka dhaadheer oo ka qurux badan oohin bartan ka badan qaarkeen qur-aanka marka la akriyo bartan way ku ooyaan laakiin keligii markuu akhrisanaya ma ooyayo aayadduna waa aayaddii un mushkiladdu waa maxay ilan qur-aanku waa qur-aankii adiguna adigi un baa tahay maxaad masaajidkana ugu ooyeysaa gurigana ugu aamusanta isla masaajidka dhexdiisa haddii suuradda aayaddii imka la akriya ayaad ku ooyeysa nin baa ooya adna waad ooyeysaa un sheekhi baa oohin bilaabaya adna waad raacinaysa keliga baad aayaddii akriyaysaa dukaankaagii baad joogtaa maya maba joogtid meeshiiba qur-aankuna waa qur-aankii aad taaka ma xalayto aad ku ooyeysay marka waxay ahayd qofku waayo naftiisa weydiiyo xaqan mala socotaa qur-aanka salaada cibaadadu xaaladaadu waa sideen munaafiqnimada waxyaaba lagaga badbaada waxaa ka mid a cabdullahi bin mascuud baa la weydiiyey nin baa wuxuu aan baqanayaayo waxaan ka cabsi qabaa munaafiqnimo waa miisaan aada u wanaagsan qofka muslimkana waa bushaaro wuxuu ku yidhi munaafiqaad ka baqanaysaa haa keligaa markaa tahay ma tukataa buu ku yihi keligaa markaa tahay ma tukataa haa buu yihi wuxuu munaafiq ma tiid alxamdu lillahi rabbi alcaalamiin haddii caawa salaad ceshaay kaa tagtay maad seexataa soo ma tukayo salaad ceshaay si dadku baad la eegataa walo haddii dadku ay tukadaana waa la tukadaa jamacu waa okay waa sax laakiin ka waran salaaddii baa ku dhaaftay salaadda marka soo ma tukatid markaa munaafiq ma tid laanna munaafiqiintu yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila meelo kale aan qabto may warkaaga warkaaga waa niga ogaayo waa niga waxaan u jecelahay ragga wax wacadiye sheekh bahalkii sheekh aadanu markuu bilaabo nuhinta bilaaba baa tidhi dadku way kala saameyn badan yihiin dadku sidooda way kala saame wacdigooda wuu kala saameyn badan yahay ha hadalkooda wuu kala saame iimaankooduna wuu kala badan yahay qofku iimaanka uu leeya wuu ku saameynaya kelmadiisu way ku gelaysaa ku dhaadhacaysaa qaarna isagoo kelimaad dahaba ku hadlaya yaad seexanaysaa hataa wax alla waxaad hadhow ka xasuusanaysaa ma jirto dadkaa kala duwana waa caadi laakiin intaan ka hadlaya waxay tahay cibaadaadka qofka ilaahay u dhexeeya ee qof baan u baahnayn salaada qofku waa inuu ilaashado salaadiisa waa inuu ilaashado markaad guriga joogto waa inay ka qurux badnaato markaad joogto masaajidka qadiyadda hala qaato markaad keligaa tukanaysa eeg xaaladaadu caynkaata wuxuu madaxsataa waa taqwe haddii joogto laambadu ay wada baxayaan dadkuna ay ku arkayaan san ma tukan lahayd allahu akbar bahari oo xirantay macawis yar iyo garan yar oo sakaraadaho oo qof ka gargaarsin allahu akbar taw uu sii cararay qof saa maad yeesheen markaad taqwo soo gashay garanna kumaa tukateen macawis yar oo kala dheerna kumaa tukateen kamanaad gaadhgaadhsiiseen markaa cidda ay tahay inaad eegtaa waa ay dadka maahe waa ilaahi subxaana wa tacala warkaa waan isla fahanay waay marka wuxuu leeyahay laa yasmac allahu min musamicin walaa min muraa'in walaa laacibin mid ciyaaray mid ciyaaraya waxa loo jeeda mid qalbigiisu maqan yahay cidna istusi maayo cidna ismaqashiin maayo laakiin ilaahay buu baryayaa rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana buu leeyahay haddana meelo kaluu joogaa waxaan uu leeyahay carabkiisu baa iska bartay waa faatixad oo kale qof kastoo marka inaka inaga mid wuxuu yaqaanaa ilaa shan lix duco markuu silaa ducaysa markaba saa ugu soo daata oo dee tan rabbana atina fi dunya xasanatan waa inoogu badan had iyo jeer marka qofka carabkiisa baa tir rabbana atina waxaanu ka fikiraya markaad ka baxda meesha kaaki meeshana siman alama siiyo soo halka kale maxamed wadinkii balansanaa baa qalbiga uu ka leeyahay afkan rabbana atina fi dunya xasanatan buu ka leeyahay laba xilli laba waqti qalbigeena ilaaliya aakhir xaag yani warka murtidiis waatan laba waqti qalbigeena ilaaliya markaad tukanaysaan iyo markaad ducaysanaysaan haddaad doonto inta kale oo dhan waxaad doonto ka fikir laakiin labadaa xilli qalbigu wuxuu leeyahay labadaa xilli derbi buu leeyahay derbi derbi baa ku wareegsan derbigaasi amba wuu xoog bataa amba wuu yaraadaa waxaa xoog badiya amba yareeya qofka iimaankiisa waa waa khushuucda qofku markuu ilahay hor taagan yahay khushuuc buu dareemaya marka markaad ducada bilowdo marka horeba waaad bilaabaysa waxaad dareemaysaa khushuuc baad dareemaysaa laakiin khushuucdu waa inay baaqi ahaato ilaa aad dhammaynayso markaad sidaa ducada u bado shaydaanku wuxuu bilaabaya markaba inuu kusoo weeraro derbigii inuu soo jebiyaa buu doonaya derbigii khushuucda ahaa haddii iimaankaagu uu daciif yahay uu soo jebinaya dabeeta markaba waad baxaysaa salaadina waa in salaad marka allahu akbar tiraada u horeysa meel kale ka fikiri mayso waxaad ka fikiri salaada oo qura qof isagoo sii jeeda salaada galaa ma jiro salaada marka la gelaayo qofku wuu soo jeedaa wuxuu niyeynayaa salaadii qalbigiisu waa saafi allahu akbar buu odhanaya halkaa laakiin wixii ka dambeeya ayay bilaabaya bilaabaysa markaasuu ninkii odaygaha soo bilaabaya markaa derbigii kuu dhisnaa khushuucda hadduu adag yahayna shaydaanka madaxiisu madaxa ula dhacayo ayay dhammaanaysaa salaadu haddii kalena in yar markaad joogtaba waad baxaysa waxay ka dhigantahay waa colkaagii waa la soo jebiyey derbiyadaadii waa la soo jibaaxa labadaa wakti qalbigiina soo xaadiriya xilligaad ducaysanaysa iyo xilligaad tukanayso baabun liyaczim اducaaءa qofku ducada ha jaro faina allaha laa mukriha lahu ilahay cid qasbaysaa ma jirtee qofku ducada ha go-aamiyo ha gooyo ilaah waaa isii ilaah waxaa iga badbaadi yani wax go-an ilaahay subxaana watacala ha weydiisto can abi hurayraa radia allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam qaala wuxu uhi idaa dacaa axadukum haddii midkiin ducaysto falaa yaquul yaanu odhanin in shiita ilaah haddaad doonto وليعزم المسألة مسألة دي سؤاشة هجرو هجوي وليعظم الرغبة قود الرينتنا هويني رجدة هويني فإن الله إله لا يعظم عليه شيء أعطاه إلهي شيء بحيكم وينا هذا وحوين دونيسو علوش أسكورانين ملا إلهي وحوين انت لكسين مايا إلهي وحكوين أكتيسا مجران وينيسو رجدة وينيسو ملفك meel fog tag meel fog maxaa ugu weyn ilah la wada subxaana wa tacaala ya jannadee alfirdows alaclaa wuxuu ilaahay uu bixiyo waxa ugu weyn waa janno jannadana waxaa ugu sii weyn firdowsa firdowsada sare alfirdows alaclaa taa weydiiso ilahay wax ku weyn ma jiraan adduunya haddaad doonaysaa isku yaraynin ilaahw reerkii masaariiftiis baa la kadeedanahay ilaahw masaariiftaa iga soo iga soo fududay ha odhanin masaariifta dhaaf masaariifta dhaaf wax wey ilahay weydiiso haddaad ilahay gacanta u qaadayso aad gacmaha hoos dhiganayso waxaad ilaahay weydiinayso weynayso oo jar oo rajadana badi ilahay anu ku siinay niyadda geli aamin yacni warkaas ma ku dhaadhacay kaad gacmaha kor u qaado ilaahay wax weyn weydiiso waa kow inuu ku siinayana aamin oo qalbiga gasho su-aashana jar ilaaha waxaa isii ilaaha waxaa isii haddaad doonto ha odhanin ilaah waxaa isii saddexdaa israac waay waa xadiis saxiixa bukhaari muslim iyo abu daawud tirmidi ibn maajah baa wariyay waa xadiis saxiix oo kale qofku hadduu ilahay weydiisanayo intaa israacayo wuxuu leeyahay falaa idaa dacaa axadukum midkiin hadduu ilaahay wax weydiisto falaa yaquul yaana odhanin in shi'ta ilahu haddaad doonto ha odhanin waliyaczim almas'alata masalada ha go-aamiyo waliyucadim aragbata ragbadu waa rajada rajadana ha weyneeyo markaad ilaahay gacanta kordhigta ilah caynkaasi caynkaasi waxaasi markaad tiraada dhammayso niyadda ha ka odhan nin ilahay kusiin waayo amba kolley dhowr sheel hore baad iga weydiisto ilahay wax kusiin maayo laakiin iskaga wad ha odhanin inuu ilaahay ku siinayo ilaahay inuu ku siinayo niyadda gasho rajadaadu cirkaa ha marto waayahay fain allaha ilaahay laa yacdumu calayhi shay-un acطaahu shay uu bixiye ilaahay uu ku weyni ma jiro can anas radi allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu اllahi salى allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi إda dacaa أxadكم midkiin hadduu ilaahay baryo falyacزim fi الducاء ducada ha gooyo walaa yaqul ha odhanin allaahuma in shiئta faacطini ilaah haddaad doonto waxisii ilaah haddaad doonto waxisii fain allaha ilaahay laa mustakriha lahu cid ilaahay tujuubaysaa ma jirto cid ilaahay qasbaysaa ma jirto ilxaax baa loo baahaya qofku ducada inuu ku celceliyo ducada inuu ku celceliyo ducadaas ayaynu weli ku jiraaye baabun wuxuu baabu yahay rafcu اlأydi fi اducaa qofku markuu ducaysan inu gacmaa kor u qaado waxay ka mid tahay asbaabaha ducada lagu maaragtay lagu ajiibo lagu aqbalo waxay tilmaamaysaa doonitaan iyo addoonnimo iyo baahi bay tilmaamaysa baahidaada hal marun muuji inaad baahan tahay oo aad faqiir tahay hal marun muuji mar labaad ha muujinin ilaahay oo keliya too muuji ilaahay oo keliya to waxaad tusta inaad tahay faqiir daciif muxtaaj qof faqiiroo waxbaan haysan oo baahin oo baahan oo aan maarmin ilaahay oo keliya u sheeg iyaaka wa iyaaka ibni aadam baahidaada ha u sheegin baahi aad qabto iyo faqri aad qabto iyo itaaldaro kugu sugan ibni aadam weliga haw sheegin sadiqni haw sheegin ka maaran allaahuma laa taxwijnii ilaa axadin siwaak ilaahayow qofaan ad cidaan adiga ahayn hay baahinin ku ducayso ducooyinka lagu jecel bay ka mid tahay u malayn maa maalinay dhaaf ducadaas inay jirto ilaah cidaan adiga ahayn hay baahinin waana ilahayna uu ka aqbalaya ilahayna uu ka aqbalaya ilaahay keligii faqiirnimadaada u muuji ibni aadamka ka badow baxa waxba ku siin maayaan igubaa fuqaraa adiga ilaahay arsaaqadda ilaahay baa haya iyaga iyo adigu ilaahay waa u siman tihiin ilahay baa arsaaqadda siiya soo maaha adna ilahay wuu ku siinaya ibni aadam faqrigaaga iyo baahidaada ha tusin laakiin ilaahay subxana watala markaad bar baryayso inaad u baahan tahay oo aad faqiir tahay oo miskiin aato waxba aanad haysan ilaahay subxaana watacaala gacmaa kor u qaad qasan leedahay dadka war hebelo waxaysi maxaa la odhanayaa la xawlo war ninkii hebel ahaayo maanta baktiye baan arkayo saanta qof ku haya gacmaa ibni aadam weligaa hoos dhigan hadday kaa baxayso waxbaa weydiisan can abi nucaym wa huwa wahbun qaala wuxu ra'aytu ibnu cumar wabna zubayr waxaan arkay cabdillaahi ibnu cumar iyo cabdillahi ibnu zubayr oo yadcuwaani ilaahay baryaya oo yudiiraani biraaxatayni cala alwajhi marka ducada ay dhameeyaan labada gacmood saa wejiga u marinaya raaxateen waa labada baabaco labada calaacalood saa wejiga u marinaya waayahay waa daciif aharkani daciif weeyaani bartaa ku jooji can caaisha radia allahu tacaala canha caaisha annahaa ra'at waxay aragtay annabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu yadcuu barya baryootamayo ilaahay baryaya oo raafican yadahi gacmaa kor u qaaday maxaynu uga jeednaa qofka markuu ducaysan inuu gacmaa kor u qaado inay sunno tahay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ka sugnaatay raafican yadayhi isagoo gacmaa kor u qaado yaquulu la inamaa ana basharun ilaahw bashar baanahay malag meyhi halkaa maxaa ku baxay nimankii lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ibni aadam maahe waa nuur ama waa wax kale ama waa malag rasuulku malagna mu ahayn nuurna mu ahayn qof caadiya bu aha bashar buu ahaa basharku waa maxay waynaka oo kale waa qof aabbiyahooyi ay dhaleen min laxmin wa damin wa cadm laf iyo cad iyo jiid iyo dhiig leh ayuu rasuulka alayh isalaatu wasalaam aha inamaa ana bashar kumana aha een ceebka rasuulka alayh isalaatu wasalaam kuma aha inuu bashar ibni aadama ahaabaa sharafa oo rasuula inamaa ana basharun bashar baanahay فلا تعاaقبني إلaه عقاaب أيما رaجuل من المؤمiنiiن qof kastoo مؤمiنiinta ka mida rajul alkan way ka dhigantay qof kastoo مؤمiنiinta ka mida aadayتهu aan dhibay أو شhaتمتهu أنbaan aflagaadeeyey فalاa تuعاaقبنيi فيiهi ilah haygu عقاaبe rasuulku عaليه الصلاaةu وaسلام miyuu caytimi jiray ma aflagaadadu yaqaani laa وxaashaahu rasuulku عaليه الصلaة وسلام ma caytimi jirin laakiin waxaa loo jeedaa bay culimmadu yidhaahdeen waxaa jira ereyo iska baxay oo maaragtay taribat yadaak raqima anfuk kelimaad noocaasa baa jira ee ninka la yidhaahdo mucaawiya bn abi sufyaan oo kale rasuulku alayh isalaatu wasalaam mar buu u yeedhay waana xadiisay shiicadu aada jeceshay mucaawiya bn abi sufyaan nin caafimaad badan buu ahaa nin aada u caafimaad badan buu ahaa oo ilahay caafimaad uu siiyey waxay dhahdeen boqorada iyo dadka madaxda waxaa lagu saladay xanuun baasha had iyo jeer adduunyada iyo iyo caafimaadku meel ma wada galana soo moogid qofku markuu faqiirka yahay ayuu caafimaad qabaa dabeeta adoo caafimaad qabo dhalinyara waad shaqaysanaysaa waad cararaysaa waad ordaysaa intaa aad wax ku soo gelayaan caafimaadkaagana wuu sii rifmayaa macaan baad yeelanaysaa qadhaadh baad yeelanaysaa waxbaad kululaanaysaa waxbaa ku dhacdhacaya dabeete markaad waxoogaa hesho waaad adduunyadu waxay ku soo gelaysaa iyadoo macaankeedii aad soo dhaaftay oo caafimaadkaagu aan wanaagsanayn markaa bal cajaayibka markay wax kusoo wada aad waxoogaa haystiliso ayaa waxa laga odhanaya macaanka ma cuni kartid hadda meesha maxaan ku filaya ya o oo maxaan ku idhaha kan kale ma cuni kartid waa intii loogu jeclaa dhanaanka iska ilaali macaanka iska ilaali kan sokorta iska ilaali dabeetna koob shaaba bilaa sonkora isibuu ka odhanaya koob shaaba bilaa sonkora isiib biyo kulul iyo shaa la isku daray ninku wuxuu usoo ordayaa inuu adduunka macaankiisa helo markastuu xagga adduunka u socdana macaankeeda baa kasii yaraanaya qofka markaa madaxda caynkaasoo kalaa boqorada waxba kuma noola waxbaynu arkaynaa mogtay qafqaftan iyo waxaan waaweyn baynu arkaynaaye waa sakaraad waxba kuma noola laakiin mucaawiya ibn abi sufyaan uu ka duwanaa middaas mucaawiya nin boqora buu ahaa oo ilaahay caafimaadka u dhammaystiray wuxuu uhi weligee cuntaan dul fadhiistay anoo ka kaca mooyaane kama dhirgin sababtuna maxay ahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida u yeedhay wuxuuhi mucaawiya igu yeedha isagoo marka wax cunaya baa loo tegey markaasa wuxuu ku yihi rasuulka waxad ku tiraa markaan intaa dhammeeyo ayaan kuu imanaya rasuulku waxoogaa wuu raagsaday haddana wuu ku celiyey isagoo wala cunaya buu tegey markaasa wuxuu ku yihi markaan intaa dhameeyo intaa markaa dhameeyo ayaan imanayaa haddana wuu ku noqday ninkii mar saddexaadkii mar saddexaadki rasuulku alayh isalatu wasalaam wuxuu ku yihi waxaad ku tidhaahdaa kaalay laa ashbac allaahu batnak ya ilaahay calooshaada ma dhergiye kaalay ma habaar baa mise waa duco calooshaada ma dheregtee kaale ma habaar baa mise waa duco hada adigu dhinac u qaata rasuulku miyuu u duceeyey mise wuu habaaray dabeete ducaa bay u noqotayoo duca ka soo qaado ducaa bay u noqotayoo isaga oo boqora oo adduunka xoolihiisii o dhan haysta ayaa macmacaanka adduunka o dhan loo keena danbuu ka siiya waa loo soo shiila waa malabkii waa xisaabo kaloo aynaan aqoon wax allo waxa uu xaraynaya qolyaheena laakin ka warrama dadkan kale iminka adduunka haysta wallaahi baan ku dhaartee waxaa la odhanayaa dhaktarbaa waa la wado nin quraa waxu sameeya markaasuu wax isku kala miisaamaya kana intan ka dhiga markaasaa waxyar loo soo dhigaya laba malqacdood soo gaajaysan qofku oo hadda heli karana ayuu laba malqacdood cunaysaa intaa dad ka bas waad dhimanaysaa markaa qofkiiba soo gaajoonayaba intaan labada malqacdood qaataa buu iska fadhiya halkan wuxuu quudaya waa xoolihiisii xoolihiisii buu quudaya qofku macnaha macna darrada addunyada ku sheegaya waa noocaas marka waxaa ka mid a taasoo kale mucaawiya ka mid a rasuulku alayh isalaatu wasalam u laa ashbac allaahu batnak marka taasoo kale rasuulku uma jeedin markaa inuu habaaro taribat yadaaka waa kelmad iska baxday oo dadka maarata iska isticmaalaan marka waxaa laga yaaba rasuulku alayh salaatu wasalam dadka qaar ba ku taribat yadaaka ay bile habaar noqotayba rasuulku alayh salaatu wasalam ujeedaayo qofaan mutaysan habaarkaygu ku dhacaa marka ilaahayo bashar baan ahay riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan ardaa kamaa yardawn waaqdabu kamaa yaqdabuun dadku waxyaabaa day ka cadhaysiiyaana way ga cadhaysiiyaan waxyaabaha raaligeliyaana way raaligeliyan markaa mararka qaar baa laga yaaba intay cadhay qaado inaan waxyaabaa qaali dhaahdo oo dee umusalama ka mid ahayd umusalama ka mid ahayd markaa meeshaan oga jeednaa raafican yadayhi rasuulku gacmihiisa inuu kor u qaado waayahay can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi qadima tufayl ibnu camr ibnu camrin addawsi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu yimi tufayl ibnu camr addawsi waa intii la joogay maka calى rasuuli lahi sal اla alay slm faqala wuxu uhi ya rasuula الlah rasuulka ilaahayow ina dawsan casabun la kan maaha waa soo socda wuxuu ihi markaa dufayl ibn camr ya rasuula الlah rasuulka ilahay ina dawsan qad casat wa abad rasuulka ilaahay oo daws beesha la yidhaahdaa ilaahay way caasiday oo way diiday yani isaga iyo abu hureyre baa muslimay d rasuulku alayh salaatu wasalaam wuxuu u diray beeshii inuu ku noqdo diinta ugu yeedha way ka soo quusteen way yeeli waan reerka waxay rasuulku soo warceliyeen ina dawsan qad casat wa abad reer daws way diideen ilaahay way caasiyeen wa abad waanay diideen iimaankii fadcu llaaha calayha rasuulka ilah habaar halkaa waxba kama soo jeedaane rasuulki ilaahay oo habaar faاstaqbala rasuulu llaahi salى اllahu alayhi wasalam alqiblata rasuulku wuxuu ujeestay halka xagga qiblada waa sunne marka marka qofku ducaysanaya hadii uu doonay ducada in laga aqbalo waxba laga aqbalo waxaa ka mid ah inuu u jeesto xagga qiblada hadduu xataa banaanka iska joogo inuu xagga qiblada u jeesto warafaca yadayhi tin u jeedna waa taa siduu gacmuhu kor u qaado xagga ilaahay fadanna annaas dadkii baa waxay u qaateen annahu yadcuu calayhim inuu reer ka habaaraya khalaas bay dhahan wallahi maanta reer dows maanta ugu dambaysa rasuulku u habaaraya faqaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi allahuma hdi dowsan waati bihim ilaahu dows soo hanuuni oo ii keen ilaahu dows soo hanuuntaa waa ii timaad ayagoo mu'miniina sidii baa dhacday can bakrati abiihim rasuulka calayhi salaatu wasalaam ducadiisi baa ku dhacdayoo intay iimaankii wada qaateen bay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wada yimaadeen iyagoo soconaya marka adigoo duca helaya habaar maxaad ka falaysa ilmahaaga yar haddii uu qalqaali noco- noqdo oo uu ku dhibo oo intaasoo kiisu ku geliya adigoo u ducayn kara maxaad ka habaari laga- ducadana waa la aqbalaa habaarkana waa la aqbalaa haddaad habaarto habaarka la aqbalo habaarkaas xaggee buu qabanaya meel buu kaaga tegaya siduu yuhun buu ka sii darayaa adna dhibtu maa kugu sii badanaysa ha hadduu tuug yahay laba tuugun buu noqonaya hadduu qaatil yahay laba qaatilun buu noqonaya dilkunbuu sii badinaya mashkilad baa kusii badanaysa un hadduu xanuunsadu soo dhaco ducadaada habaarkaa uu ku dhaco adunbu ku dul yaala tuuri mayse marka fii bacd alaxyaan qofka waalidkahay waa inuu ogaado cidduu habaaraya kan maahee waa isaga laftiisa isagaa ishabaaraya qofka wuu ku caraburburay mawta in kaali ilaahay kugu rid ilaahay meel daran kaa tuuro markan buu ilahay ka qaban waaye wuu ku wuu ku caadhaadii ka jooji marka marka tanoo kale xasuuso rasuulku calayhi salaatu wasalaam halku waa hadduu habaaro gar buu lahaa leannu ilaahay way diidan way caasiyeen soo maa laakiin maxaa muxuu ku bedelay duco marka adigoo duco heli kara ha habaartamin can anas radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi quxita almadaru roobkiibaa abaaroobay caaman sanad dhan baa roob la waayey alqaxdu waa abaarta marka abaartii baa waxa lala doontay roobkii faqaama bacdu lmuslimiin muslimiinta qaar baa u kacay ila nebiyi sala allahu alayhi wasalam nebiga xaggiisa yowma aljumucati maalin jimca rasuulkao mimbarka saarnoo khudbadaynaya ayuu mimbartaa istaagay rasuulkao hadalkii wadu ka dhex jaray ka dhex kacay qaar waxay leeyihin muu fadhiyin be wuu soo galay rasuulkoo taagan oo khudbadaynaya dadkuna ay dhegaysanayaan la wada aamusan yahay ayuu soo galay dabeete rasuulkii ilaahay oo buu ku yidhi khudbadiiba muu dhegaysano muu sugin wuxuu dee qaxat almatar waajdabat alardu wahalaka almaal kelimaad isu dhodhowo noocaas rasuulkii ilaahay oo roob la-aan baa jirta dhulkii waa abaaroobay dadkii maalkii waa halaagsamay wadooyinka way go-een ilaahay noo bari yacni abaar baa dhinac kasta nagaga dhufatay farafaca yadayhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam gacmaha kor kor buu qaday meeshan waxaa laga qaataa labada qof ee musalliinta hay dhegaysanaya qofka khudbadaynaya ma wada hadli karaan laakiin qofku wuu la hadli karaa khaiibka khaiibkana qof wuu la hadli karaa hebelow wixii caynkaasi masaasahan mee may ahayn wax dhibaato ay kuma jiraan nin baa soo galay masaajidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo saasoo kale khudbadaynaya dabeeto waa iska fadhiista so kacoo laba ragcadood tuko labadii ragcadood ee taxiyatu masjidka ahayd kacoo tuko bu rasuulku yidhi alayhi salatu wasalaam macnaa marka rasuulka qofka khadiibka way wada hadli karaan iyo qofka la tukinayaa laakiin labada qof ee meesha fadhiya ma sheekaysan karaan oo hadalku waa ka xaaraan mid kalaa soo galay masaajidka iyadoo saa loo fadhiyo oo masaajid sheekhu khud nebigu alayhi salatu wasalaam khudbadaynayo dabeete wuu soo tallaabsaday wuu soo tallaabsaday safafka buu soo jiiday rasuulku calayhi salaatu wasalam wuxuu ku yidhi ijlis faqad aadayta wa aanayta dadkii waad dhibtee fadhiisa halkaaga soo socone halkaaga fadhiisa halkaaga marka waa rasuul qofku wuu la hadli karaa khadiibku qofkuna khadiibka su-aal buu weydiin karaa wuu la hadli karaa marka khadiibkiiu hadli haddii mas mararka qaar aad wax fahmi weydo inaad talaa khadii bartaa bal igu celi amba kaa maxaad ugu jeedaa ceeb maaha isna wuu ku jawaabi karaa culays male waayahay rasuulka wuxuu ku yihi markaa taasaa dhacday farafaca yadayhi taynuu jeednay waa taa rasuulku gacmuhu kor u qaaday waa aadaabta ducada wamaa yuraa fi samaa'i min saxaaba samadu markaa waxay ahayd bannaan intaa in leeg oo daruura samada may saarayn famadda yadayhi labadiisii gacmood buu kor u qaaday uu fidiyey xataa ra'aytu ilamaa yaan arkay bayaada ibtihi bayaada ibtayhi labadiisa kalinkila cadaanto yani saasun ma odhane kor buu soogu qaaday ilamaa yaan arkay kilinkilooyinkiisa caddaantoodii yastasqi illaaha wuxuu saana u samaynaya ilaahay buu roob weydiisanaya falamaa sallayna aljumcata jimcihii markii aanu tukannay salaaddii aanu ka baxnay xataa ahama ilaa maaya ay ku hamiye uu ku hamiyey ashaabu alqariibu daari alrujuuca ilaa ahlihi qofkii dhallinyarta ahaa ee gurigoodu u dhowaa masaajidka ee kusoo socday masaajidka inuu dub u cararaba muxuu la cararaya roob maxaa laga cabanaya iminka waxaa laga cabanaya abaar rasuulku calayhi salaatu wasalaam kor buu gacmaha u qaaday wuu ducaystay markiiba daruuryar baa is-amaamuday sida riwaayadka qaar ay tilmaamayaan daruuryar baa meesha ku dhigtay way baahdeen markiiba way way maxaanku dhahdaay way hoortay way unkudo way hilaacday markiiba way soo daadatay ducada rasuulka alayhi salatu wasalam soo loo aqbalay markiiba markii salaada laga baxay dadka qaar baa soo socda masaajidka markii salaada lagu jiray dadka qaar baa ku soo socday dadka qaar ee guryaha u dhow masaajidka waxay ku sigteen inay dubu yaacaan roob aawadi rasuulku kaliya maha alayhi salatu wasalam qofku haddii ilaahay xidhiidhkiisa uu wanaagsan roobka waa- waa laga aqbalaa ducada marka roob la-aantu ay dhacdo waynu isku dhex jirraa moogte waynu isku dhex jirraa dad fara badan baa nagu jiro ducadooda la aqbal laakiin ma naqaano ayaan darradu waa taas dadka ducadooda la aqbala ma naqaano dad yar baa jira mid iyo labo iyo saddex ma dhammaadaan dadka qaar baa jira hadday gacmaha kor u qaadaan ilaahay aanu soo celin subxaanahu wa tacaala dadka ilaashada qofku waa inuu ogaado dadka qaar baa jira iska wanaagsan oo akhyaara oo dadka aan dhibin macaasi aan lagu aqoon iimaankoodu uu wanaagsan yahay dadka noocaas oo kale waa laga ducaystaa hebelow ii ducee baa la idhahdaa asalna way leedahay inuu qofku dhaha hebelow ii ducee ceeb maaha bidcana maaha asal bay leedahay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam cumar ninka dhaa uweys alqarani wuxuu ku yihi ninkaas haddaad aragtay ninkaas ka ducayso waanu ka ducaystay ninkii waa arkay waxaynu uga jeednaa waxa weeyaan dadkii hore waxay yaqaaneen qofka ay aaminsan yihiin amba ay iska dhaadhiciyeen qofkaasi ducada in laga aqbale waxna ay ka arkeen intay soo kiciyaan bay keeni jireen halka salaada lagu tukanayo istisqaaga markaasay gacmaha kor u qaadi jireen iyagoo bartii taagan baa roobka soo daadan jiray xilligii mucaawiye dhacday xilligii cali bay dhacday xilligii cusmaan bay dhacday xilligii cumar bay dhacday intaas oo jeer bay dhacday qof loo yeedho oo la keeno fagaaraha oo ilaahay barya oo markiiba roob kuu do markiiba roob kuu do yaa ku garanaya dee waa kuma intaynin maaha intaynin maraaca cadle maaha waa mid aan la aqoon oo qarsoon oo meel ku jira waa inaynu soo hellaa haddii ilaahay ka dhigo waa inaynu hellaa waayahay fadaama jumcatan wiig ayay daayimtay roobka wiig buu daayay jimcaha ilaa jimcihiisii kale roobku daayay falamaa kaanat aljumcatu alatii taliiha markii jimcihii taa ku xigtay ay marayso ayaa faqaala haddana isla ninka laftiisii oo cabanaya baa soo galay meesha wuxuu uhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahu tahadamat ilbuyuutu guryihii way dumeen wax wax tabasa rukma rukbaanu dadkii safarka ay soo geli lahaa magaaladu way xanibmeen fatabasama rasuulku waxa uu ku qoslay lisurcati malaalati bni aadam ibni aadamka degdega uu u daalo maxaa la yidhi intaa jila inta jilaal loo adkaysto jir looma adkaysto soo maaha socon kama hayn inta jiilaan loo adkaysto jir looma adkaysto ninkii ka cabanaya wi jimcihii hore kha- finish wax kasta way dhammaadeen ilaahay roob noo weydii baa wuxuu ka cabanayaa il- roobka nagala hadal rasuulki ilaahay o roobka ha naga joogsado waa wiig waa wiig rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu qoslay wa qaala biyadihi rasuulku gacantu fartu saa ugu fiiqay meeshii roob dee roobkii meeshii oo xidhan ayuu saa farta ku fiiqay وqاaل بيdه اللهمa حواaلyنا ولاa عaلaynا ilaahu hareeraha roobka ilaahu hareeraha naga mari oo guudka ee ka ilaali soomaalida maxay tiraa markuu roobka soo soo ankodo saa laguma idhahda see baa la idhahdaa saasoo lama idhaaho asal bay haystaan asal bay haystaanoo roobka farta laguma fiiqo tan baa kamid a rasuulku markuu farta ku fiiqay meeshii uu ku fiiqay baa gabal yar bay noqotay fatakashadat can ilmadiina dabeete waxay ka faydantay meeshii rasuulka farta uu ku fiiqay madiina intii madiina waxay noqotay gabal yar oo cirkii qudhubtaa kama inta laakiin meelihii kale ee togagii dhuldaa dhuldaaqsimeedkii meelihii u baahnaa roobku wuu hayay marka ma qaldana ninka soomaalida ku dhaha roobka markuu soo socdo farta hanagaga fiiqina san ku dhe yaanu kala yaacin bay ka cararaya taa rasuulku calayhi salaatu wasalaam haystaa عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وحي وحي أركت النبي قوه يدعو دعي سنية رافعا يديه قعما كرو قاضي ويقول له إنما أنا بشر فلا تعاقبني بشر بانها إلهي وهي عقاب أيما رجل منك استاء من المؤمنين كمدا مؤمنين تؤذيته عن دبي أو شتمته أمان أفلقادي فلا تعاقبني فيه إلهي وعقاب واحد يسكه راكلون عن عائشة رضي الله تعالى عن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن الطفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم طفيل بن عمر بن النبي كوري كان كوري كان بوهاي هل لك في حسن ومنع قال رسولك عليه الصلاة والسلام الدين اللي قولي باي ee qureyshay ku xooga badnayd ee maka aanu ka hijroonin ayaa tufayl baa wuxuu ka dhiidhiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa lagu hayo dabeete wuxuu ku yidhi hal laka fii xusnin xasiinin fii bacdi riwaayaat hal laka fii xusnin xasiinin meel maxaan ku idhaahdaa qalcad adag ma ku geeyaa wa manacatin iyo cid ku caabida cid ku difaacda cid ku difaacdo aan laguu soo marin ayaan ku hayaa xusna dawsin beesha daws la yidhaahdo qalcaddeeda wey aniga i raaco dawsaan kuu geeya beesha yadaa daws la yidhaahdo halkaa rag baa jooga ciidan baa jooga cid ku soo gaadhaysaa ma jirto annagana raac faabaa rasuul اlahi salى اllahu alayhi waslm rasuulku waa diidey wuu ka cudur daartay waxaanu u diidey lima dakira allahu lilansaar khayrka ilaahay ansaar u keydiyey yacni khayrkaa rasuulku intuu maka ka tago cid kale inay qaadato ilaahay wuxuu u qoray ansaar iyo reer madiina markaa qadarku halkaasuu maray rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu ka cudur daartay fahaajara dufaylu markii rasuulku alayh الsalaatu wasalaam madiine uu tegey ee hijradu ay waajibka noqotay dufayl ayaa hijrooday oo madiine tegey wa haajara macahu rajulu min qowmihi riwaayaadka qaar rijaalu min qowmihi rag ay isku beel yihiinna way raaceen fa marida arajulu ninkii baa xanuunsaday ninkii la socday dufayl ibnu camr addawsi ayaa xanuunsaday fa dajira dajarku waxa weeyaan xanuunkiibu u adkeysan waayey xanuunkiibu u adkeysan waayey aw kelimatan shabiihatan biha amba kelimad dajira kelimad la macna yani xanuunkii baa ku adkaaday yani amba intuu bogsanayo amba tiisi ay noqonaysa buu sugi kari waayey faxabaa wuxuu u gurguurtay ilaa qaranin doorso halkan taala amba boosh aan idhaahdo waa baashan lagu gurto leeboka lagu guro fa akhada wuxuu kala soo baxay mishqasan leeb buu kala soo baxay faqataca wuxuu ku jaray wadjayhi labada biyo buufle iyuu isku gooyey famaata wuu dhintay riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan wadijayhi maahee wuxuu jaray barmaj halkan faraha halbowlayaasha faraha mid ka mida ayuu ku saray dabeete wuu dhigbaxo wuu dhintay adigu nigaasi wuu isdilay fara'aahu طufaylu fi lmanaam dabeete طufayl baa ku arkay manaamka yani wuu seexday manaam iyo riyaa lagu tusay riwaayadka qaar waxay tilmaaman hayatuhu xasana wa rawaahu muqaiyan yadayhi ninkiioo qurux badan oo maamuus badan uu ka muuqdo habeenkii ayuu ku riyooday maalmihii dambe tufayl ninkii laakiin ay gacantu ay duuban tahay meeshu ugu jaray ay duuban tahay qaala wuxuu ihi markaa dufayl baa ku odhanaya maa fucila bika ilaahay muxuu kaa yeelay maxaa lagugu sameeyey low adigiisa soo dilay ilaahay miyuu ku ciqaabay mise uu ku dambi dhaafay qaala wuxuu ihi gufira lii bihijratii ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam waxaa laygu dembi dhaaf halis baan galaye qofku hadduu istilo waa ehlu naar qofku hadduu istilo waa ehlu naar naarta kuma waaliya lakin naartuu gelayaa ilahoo ka dhaafo mooyaane laakiin qofku hadduu camal weyn leeyahay oo qiimo leh waxaa laga yaaba inu ka masaxo ina alxasanaati yudhibna sayi'aat wuxuu leey waa lay dembi dhaafo waxaa laygu dhaafay hijradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma soo jiro marka hijradu culayska ay leedahay iyo miisaanka ay leedahay baad dareemaysaa qaala wuxuu ihi maa shanu yadayka oo taa gacmaha maxaa kaaga dhacay gacmihi waa kun ku duubane maxaa gacmaha ku dhacay faqiila wuxuu qaala wuxuu ihi faqiila waxaa la yidhi innaa laa nuslixu minka maa afsadta min yadayka gacmahaaga intii aad ku samaysay ku hagaajin mayno saa iska ahaadaan ila gacmahada iska soo gooye gacmuhu saa iska ahaadaan baa laygu yidhi qaala wuxuu ihi faqasahaa atufaylu an nabiy cala anabiy sala allahu alih wasalam qisadii iyo manaamkii iyo riyadii buu nebiga uga sheekeeyey dufayl faqaala wuxuu yihi rasuulku alayh salatu wasl rasuulka ilaahayow waxaan ku roday ninka odayga ahaa oo maaragtay sidaasa oo su-aashaasaan weydiiye sidaasuu igu jawaabay oo gacmihiisu laakiin aan caadi ahayn rasuulka alayh salaatu wasalaam markaa faqaala wuxuu yihi allaahuma waliyadayhi fakfir warafaca yadayhi te ujeedina waa taas allaahuma waliyadayhi fakfir ilaahw gacmihiisana u dembi dhaaf intii kaleba waad u dhaaftee gacmaha u jarayna ilaah u dembi dhaaf maqsuudku muxuu ahaa warafaca yadayhi labadiisa gacmoodna kor buu qaaday rasuulku alayh isalaatu wasalaam marka waxaan ujeednaa gacmo koruqaadku waxay tilmaamayaan baahi uu qofku u muujisanayo ilaahay subxaanahu watacaala inaasin kusoo gabagabeynayna caawi insha allahu tacaala baabkuulamaynaan dhamaynin laakiin waktigii baa dhacay wasali allahuma waslama wabaarak calaa sayidina muxamedin waalihi wasaxbi waslem